Guud ahaan dalka Soomaaliya waliba way wajahaysaa xaalad adag oo sababan ah fatahaado ku dhaladay roobabka dayrta ee gubudhaya, Haanaas oo sababen ah in dad badan ay ku bogtaalaan deegaanadii khataroon ya hayanhaano horey lankidigii bulshada ku nool gobollada webiyada maraayana sida koonfur galbeed iyo weliba Jubbaland. Deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose waliba isu kumid ayaa meelo obsada badan iyo ku jarta maadaama dhammaan deegaanka iyo dhafadhiyana daadadkii ku dhaladay roobabka iyadoona shacabka intii awoodena agabshoon la bahi meel tuulada banaanka ku ee Waxaana ku mid ah bulshada ku nool deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose yaa ku warbiya sida biyoogase insaameeyna bismillaah magacayga waa cabdullaahi kaahin waxaan joogaa diib soomaali business meeshaan ku shaqaysanaya gomisteyg waa kana dhallinyarta ka shaqaynaysa waa tana shaqa halihii meesha lagu shaqaysanaya waa ujeedaan biyaha fariisteen magaalada intii ugu rooneyd ama intana inta kale waa kasii daran tahay waxaan codsanaynaa maamul goboleedka jubbaland dowladda federaalka in ay dadkan wixii gurmada ay soo gaarsiin karaan iyo caawin ay caawin karaan inay soo gaarsiiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan intaasaan inaga codsanaynaa halkan aan taagannahay waa magaalada diif anigu waxaan ka mid ahay odayaasha magaalada diif magaalada diif waxaa xaafadaha iyo ganacsigii magaalada ayaad aragtaan meeshan waa townkii magaalada bartankeedii biyaha halkay u joogaan waad aragtaan marka magaaladii way barakacday ganacsigeedii wuu barakacay maxaafadihii waa laga barakacay
bismillaah sidaa uu duqa sheega weeye waa odayaashii diif weeye waxaa ka warramaya waa magaalada diif diif biyahaasaan u galeen kuwa hoose iyo kuwa karo waa isugu darsameen magaalada hadda waxaan filahayaa magaalo ahaanta afar xaafadood ay ahayn laba xaafadood waa laga baxay labadii kalena shaki baa laga qabaa biyo soo socdaan hadda in laga bixi doonaan umalayna ganacsina warkii ma jiro waxaan aan dhex taagannahay waa suuqi faras magaalihii magaalada waay hadda waxaan aan dhex taagannahay hal guri oo lagu ganacsanaayo ma lahan magaaladana markii horeba dad yarska danley baa deganaa oo xoolo ku tiirsanaa xoolihiina abaaray hore ugu soo dhammaadeen wax macno lena ma soo harin intii hadda soo hartayna laba toddobaad bay xihan yihiin oo meel ay u fagsadaan ay laayihiin biyay ku jiraan marka dadka meeshan degan dad markii hore waa iska tabari oo waxay ahaayeen xamaalato ah haddii xamaal iyo wixii ku saabsanaana laba bilood ku dhowaad hadda bil iyo dhowr iyo toban casho buu jidka xihan yahay mana laga rajo qabo hadda dhowr biloodna biyihii hadda kuwa horaaba soo socdaana lii horle marka waxaan u sheegaynaa insha allahu ugu horreyn maamul goboleedka jubbaland iyo hay-adaha wax caawiyo dowladda federaalka iyo cid kasta oo danaynayso dadkaa soomaaliyeed inay wax u qabato inay u baahan yihiin dadkan kaalmo deg dega inay helaan ayaan u sheegaynaa insha allah